فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacaanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo xilyadan oo kale aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo gelayso caawana qodobada aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a dagaallo lagu dilay askar iyo sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo maanta ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe faahfaahin ku aadan dagaaladaasi iyo meelaha ay ka dhaceen iyo xaddiga khasaaraha intuu u gaarsiisan yahay ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka hadashay heshiiskii dhex maray beesha iyo xarakada iyo odayaal lagu xiray magaalada cadaado waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa shir jaraa'id uu qabtay afhayeenka xarakatu shabaabulmujaahidiin sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere qaar ka mid a odayaasha beesha saleemaan ee heshiiska la gaaray xarakada shabaabulmujaahidiin oo ku laabtay cadaado kana warbixiyey heshiiskooda muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid a duufaano baraf wata oo dhimasho badan dhaliyey oo ku dhuftay dalka maraykanka mid ka mid a dadka dalkaasi ku nool ayaa ka hadli doona khasaaraha ka dhashay barafka qodobadaasi ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka waa markaliya dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa habeennimo isniin ah labada bisha lixaad sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga waafaqsanna shan iyo labaatanka bisha labiyo tobanaad sannadda labada kun iyo labaiyo labaatanka ee miilaadiga kusoo dhowaada barnaamijka oo faahfaahsan dagaallo xooggan oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay duleedyada magaalooyinka ah al-kowthar iyo muqokori oo ka kala tirsan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe dagaal xoog leh oo lagu dilay sarkaal ka tirsan dowladda ayaa maanta ka dhacay duleedka al-kowthar oo ka tirsan shabeellaha dhexe dagaalkaasi waxaa ku dhaawacmay askar kale sarkaalka dagaalka lagu dilay oo lagu magacaabi jiray kabtan maxamed caga jirac waxa uu ahaa taliyo ku-xigeenka ah ciidanka dowladda federaalka ee ku duulay shabeellaha dhexe dagaal kale oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidanka dowladdana lagu jabiyey ayaa maanta waxa ay ka dhaceen duleedka magaalada muqokori ee hiiraan dhimashada waa shan askari dhaawucuna intaas waa uu ka badan yahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waaga qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka hadashay heshiiskii beesha saleemaan iyo odayaal lagu xirxiray magaalada cadaado afhayeenka xarakatu shabaabulmujaahidiin sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa qabtay shir jaraa'id ee kusoo dhowaada
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى وحان ربنا شركة أن جرائدنا نكهد الله شر يهشيس دحمري حركة شباب المجاهدين iyo beesha reer xaaji saleemaan oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee degan gobollada dhexe markii ay taariikhdu ahayday sideed iyo tobankii jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo afar waxaa yimiday magaalada xarardheere ee wilaayada mudug odayaal ka socda beesha reer xaaji saleemaan odayaashaas oo doonayay inay nabad la qaataan xarakada shucaab mujaahidiin lana xaliyo oo la dhammeeyo khilaafkii ay shiday dowladda riddada iyo gaalada ka dambeysaa dabkaas oo runtii ay ku gubteen dad badan oo la geliyey mashruuc aysan iyagu shaqo ku lahayn iyo dagaal aan dagaalkoodii ahayn taasoo ay ka dhalatay in waxaa weeye dad badan ay xabs u galaan culays badan iyo dhibaato badan ay ka dhacdo deegaanadaas odayaasha markaa yimiday ee reer xaaji saleemaan waxay rabeen in waxaasoo dhan la xaliyo xarakaduna runtii odayaasha waxay kusoo dhaweysay gacmo furan iyada oo rabta in ay badbaadaan dadkaas soomaaliyeed ee la geliyey dagaal aan dagaalkoodii ahayn iyo colaad aan colaadii ay yaqiineen aan ahayn shirkaas marka ay wada galeen xarakada shabaal mujaahidiin iyo odayaasha reer xaaji saleebaan waxay socdeen muddo toban maalmood ah oo runtii la isla lafaguray wixii halkaa ka dhacay iyo waxyaabihii keenay kadibna uu ka soo baxay heshiis cad iyo bayaan cad oo ay isku waafaqeen labada dhinac ay xarakada shabaal mujaahidiin iyo odayaasha reer xaaji saleebaan bayaankaas oo runtii laga sii daayey iclaamka dadkuna ay wada dhageysteen haddaanu nahay marka xarakada shabaal mujaahidiin iyo qiyaadadeeda waxaan awalan soo dhaweyneynaa heshiiska isaga ah maxaa yeelay ahdaafta xarakadu ay u dagaalamayso waxay hayday in shareecada ilaahi subxaanahu wa tacaala lagu dhaqmo dadka soomaaliyeed ay nabad galaan cadowga duulaanka ku ah shareecada ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo dadka iyo dalka soomaaliyeedna laga difaaco marka dadkii aan difaacaynay inay dhibaata soo gaarto aada iyo aada runtii ayaan uga xanuunsanaynay noo dhibaysay laakiin maadaama cadowga uu ka faa-iideystay oo xarbiga iyo dagaalkana uu soo geliyay hadday maanta ay garteen inay ka baxaan dagaalka aan dagaalkoodii ahayn aada iyo aada ayaanu usoo dhaweynay aada iyo aad ayaanu ugu faraxnay heshiiskaa waxa weeye dhex maray xarakada iyo reer xaji saleebaan marka waa baarakeyneynaa waana soo dhaweyneynaa anagoo ku hadlaya marka darafka xarakada shabaal mujaahidiin insha allahu tacaala waxaanu fuli doonaa heshiiska isaga ah ee aanu la galnay beesha reer xaaji saleebaan inagoo ka duulayna qowlka ilaahi subxaanahu wa tacaala allah uri jala wacalaa wa awfuu bilcahd ina alcahda kaana mas-uula marka ballamaha oofiya waana la isweydiinaa ballamaha marka ballantaa aanu qalnay iyo heshiiska aanu la galnay reer xaaji saleebaan insha allahu tacala darafkeenna ama dhinaceenna insha allahu tacaala wuu fuli doonaa dhammaanna mujaahidiinta hadday tahay jeeshka haddii ay tahay walaayaadka insha allah qolo walba meesha kaga soo aada heshiiskaa fulintiisa inay fuliyaan sidii heshiiska ugu qoreydna insha allahu tacaala loo fuliyo dhinaca kale reer xaaji saleebaanna waxaanu ka rajeyneynaa insha allahu tacaala in ay fulin doonaan oo heshiiska siduu ahaa ay u fulin doonaan markii odayaashaasi ay soo aadeen xarar dheere iyagoo nabaddaa raadinaya dadkoodana colaadda inay ka baxaan raba iyo dhibaatada haysata waxaa runtii cadowgu ay fureen waxa weeye ishaaco iyo been abuur kutura kuteen ah oo odayaasha lagu tiimbareynayo inay shabaab isu dhiibeen taasoo laga rabay marka in shirka lagu fashiliyo oo waxa weeye lagu kaardaameeyo odayaashana sumcadda looga dilo taasi marka falilah alxamdu walminna way socan weysay waana ku fashilmeen borbagaankaas iyo dacaayadaasi meelna waa gaari weysay markii odayaashii marka ay heshiiskii galeen dhaqangelinta heshiiskaas daraaddeed odayaashii waxay ku laabteen deegaanadii ay ka yimideen iyaga oo runtii hambalyo iyo bogaadin ay uga imaaneysay dhammaan deegaanada ay degaan reer xaaji saleebaan iyo waxgaradkooda dhanba ay uga imaaneysay waxaa weeye bogaadin iyo hambalyo ay uga imaaneysay odayaashii marka ay ku laabteen marka deegaanadoodii khaasatan magaalada cadaado marka ay ku laabteen runtii waxay kala kulmeen inay kusoo duuleen cadowga ilaahi subxaanahu wa tacaala ee gaalada iyo murtadiintii dabadhilifka u hayday inay kusoo duuleen odayaashii ayna ula dhaqmeen si runtii aada iyo aada u fool xun iyagoo odayaashii waayeelada ahaa waxgaradka ahaa nabadoonnada ahaa xusmada iyo xurmada lahaa waxa weeye ka qaaday xusmadii ay lahaayeen ka xayuubiyey wixii ay xurmo lahaayeen ku ihaaneeyey shacabkii ay odayaasha u ahay hortooda ku ihaaneeyey iyadoo indhaha laga xiray waxa weeye baabuur cabdibaryaalana korka laga saaray oo xitaa aan kursi iyo meel ay ku fadhiistaan loo dhigin ee lagu fadhiisiyo taayaro taas oo runtii tusinaysa nimankan gaalada ah ee nagu soo duulay iyo nimankan dabadhilifyada u ah ee murtadiinta ah ee waxa weeye iyaga uun awaamirtooda fuliya inay ummaddan wax ay ka naxayaan iyo cid ay ixtiraamayaan iyo cid waxa weeye ay ka hay haybad u yeelayaan haybadeedii siinayaan midna aysan jirin ay rabaan ummadda dhammaanteed hadduu yahay odan nabadoona hadduu yahay nin dhallinyaro ah hadday tahay hooyo dhammaan ay rabaan ummadda soomaaliyeed inay ihaaneeyaan waxaan rabnaa inaan u tacsiyeyno odayaashii dhibaatadu gaartay iyaga oo tolkood iyo ehelkood nabad u raadinaya nimankaasi odayaasha ee reer xaaji saleebaan ciidan shabaab ma ahayn odayaal shabaab ma ahayn saraakiil shabaab ma ahayn magaca ay ku magacaabeen muxuu yahay waa nabadoon maxay soo dooneen nabaday tolkood u raadiyeen marka mansiladii iyo darajadii ay ku magacawnaayeen hadday fuliyeen in lagu ihaaneeyo oo waxaway lagu dhibaateeyo waxaan leenahay waa uga tacsiyeyneynaa waxaana leenahay sabra oo dulqaata waxaa laydinku haystaa ay yihiin dadnimadiinii waxaa laydinku haystaa ay yihiin dadkiinii aada nabadda u raadinayseen in laydinku haysto sharaf ayay idiin tahay waxa weye karaamo iyo cisi idiin tahay ku sabra ku dulqaata kuna adkaysta ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay waad aragtaan dhaqamada nimanka murtadiinta ah ee uu hogaaminayo xasan sheekh uu hogaanka u yahay hadafka iyo ujeedka ay leeyihiin maanta si fiican aad u fahamteen hadafka ay leeyihiin iyo ujeeddada ay leeyihiin xasan gurguurtay inta la socotahay waxa weeye hadafkii maraykanka iyo gaaladu ay lahaayeen oo ahaa sidii buush u yidhi imaa macanaa wa imaa duddana ama anaga nala jir ama waa naga soo horjeedaa hadafku inuu saa yahay ujeedka ka dambeeyana uu yahay in dadkaa soomaaliyeed dhammaantood laga dhigo ciidamo maraykan laga dhigo waxa weeye laga dhigo waxa weeye khudamo iyo adeegayaal gaalo laga dhigo intaas ayaa hadafku yahay waxaa odayaasha loo xiraana waxa weeye reer xaaji maxay uga baxayaan inay waxa weeye ciidan maraykan noqdaan diyaaradaha maraykan ka hoos dagaalamaan maxay uga baxayaan intaas weeye inta odayaasha loo xirxiraayo xasan gurguurta marka iyo kooxdiisu waxay rabaan qabaa-ilka soomaaliyeed oo dhan inay noqdaan waxa weeye ciidan maraykan ay noqdaan askar ay noqdaan dad shacaba muslimiina cibaadadooda guta inay noqdaan looma ogola hadday taa noqonayn ay dhahaanna sida odayaasha loo xirxiraya uun in loo xirxiro ayaa ka go-an xasan sheekh waxa weeye isagu waa camiil ka mida cumarada gaalada ka mida waxaad arkayseen asagoo waxa weeye meydkii keyaadka u sujuudaya waxaad arkayseen isagoo habartii gaalada u sujuudaya waxaad iclaamka maqlay isagoo leh maraykanka iyo kenyaba soomaaliyaan ka difaacaynaa ayaad hadda maqlayseen oo soomaaliya wax looga dagaalamayo waa in kenya maraykan la difaaco marka wuxuu rabaa ummadda soomaaliyed oo dhanba inuu ciidan maraykan iyo kiristanka difaaco inuu ka dhigo sidaasuu rabaa ilahayna subxaanah wa tacaala waa noo tilmaama wuxuu yidhi wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa gaalada iyo inta raacsan waxay rabaan inaad gaalowdaan oo sidooda kale oon noqotaan oo see ku gaaloobeynaa waxaa lagu gaaloobaa haddii la raaco gaalada ama nasaarada yuhuudda iyo waxa la midka ah haddii la raaco oo waxaweye lagu daydo sida ayagoo kalaa la noqona sida ilahi subxaana wa tacala uu ku tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin marka waxa weeye haddaad ilahi wuxuu le hadaad raacdaan koox ka mida nimankan gaalada ah ahlu kitaabka lagu tilmaamay waa yahuudiya nasaare eh qeyb ka mid a haddaad raacdaan magacii rabaa loo bixiye waxa weeye waad ridoobaysaanoo waa gaaloobeysaan maxaa yeele raaciddooda lagu gaaloobaa ilahina subxaanahu wa tacala wuxuu yidhi wakayfa takfuruuna waantum tudla calaykum aayaat ullahi wafiikum rasuuluh see u gaaloobeysaan iyadoo kitaabka ilahi laydinku akrinaayo marka iyadoo kitaabka ilahina dhex yaalo oo sunnada nabigana dhex taallo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ayay rabaan intaanu ka tagno inaanu gaalo raacno oo gaalo aan ku dayano kadibna aan u gaalowno sidaasay rabaan marka waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed iyo qabaa-ilka soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan shirqoolka uu wado xasan gurguurta iyo kooxda la socota inay ka digtoonaadaan waxaan leenahay dhammaan qabaa-ilka soomaaliyeed hadda waxaa galay heshiis la galay xarka shacab almujaahidiin beesha reer xaaji saleebaan sida aan hore u sheegana annagu insha allahu tacaala dhinaceenna waa ka dhaqangelin doonaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala sida uu ahaa ayaanu u fuli doonaa insha allahu tacaala wixii lagu heshiiye o dhan insha allahu tacala sidii loogu heshiiyey ayay noqon doonaan dhinaca kalena beesha waxaan ka rajaynaa insha allahu tacaala haddii odayaashii la xiray odayaashii bedelkoodii inta kale ee joogta ee waxgaradkaah inay heshiiska marka iyaguna dhinacooda sida ay u furiyaan insha allahu tabaaraka wa tacaala kumana ekaan doonto reer xaaji saleebaan ee waxa waaye qabaa-il badan ayaa hadda soo fahmaya in dagaalka la geliyey uusan ahayn dagaalka ay lahaayeen dhinaca kalena waxaanu u sheegaynaa dhammaan ummaddii lagu qalday oo lagu siray dagaalkan xasan gurguurta iyo kooxdiisu ay wadaan ee shareecada ilaahay lagula dagaalamayo lagu siray ee si aan kafiirsi lahayn lagu geliyey dhammaan waxaa u furan inay ka soo noqdaan wada hadalna markuu u furan yahay maxaa yeele hadafka aan rabnahay waxaa weeye ummaddeenu inay hagaagto nabad ay hesho shareecada ilaahayna lagu dhaqmo intaa un baanu rabnaa ilahayna waxaan weydiisana subxaana wa tacaala inuu dadkeena hanuuniyo ummaddeena inuu xaqa tusiyo sawaabka uu tusiyo cadowgooda iyo colkooda uu tusiyo yaanu ilahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala wa aakhiru dacwaana alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wslam wbarak cala nabina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi waslama ajmaciin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin dhanka kale odayaasha ka hor inta aan la xirin ayay saxaafadda kula hadleen magaalada cadaadu iyagoo ka warbixiyey heshiiskay usoo qaadeen beesha saleemaan waxaana docda kale ay sheegeen in beesha ay matelin odayaal muqdisho ka hadlay oo mushaarka qaata dowladda federaalka anigu waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo yaryar ka hadlo haddii ilaahay idmo horta maanta waxaan shirkan jaraa'id u qabannay odayaashayadii aaday dhinacaas xaradheere ayaan nahay aniga magacayga cumar maxamed jimcaalaa la yidhaahdaa maalmaha kan intaan annagu hawsha ku maqnayn waxaan maqlaynay waddanka in la isla maray nimankaasu mar la yidhi shabaabay u goosteen mar la yidhi shabaabay ka mid yihiin mar la yidhi haddii alle kuu ron yahay dalka ma imaan karaan waxaasoo dhan in la akhriyaan maqlayn dad xabaaramayana waa la sheegayo masaajid fadhiyana waxaan ka xadnay ma garanaynay intaa markaan ka soo gudbo annagu horta marka hore dawlad uma shaqayno sarkaal maahin xildhibaan maahin haddii alla kuu ron yahay mas-uul kale ma ahin wax dawladoo annagoo aan u shaqaynaa ma jiraan shabaabna waa sidoo kale annagu uma shaqayno mas-uulni uma ihin askari uma ihin uma shaqayno laakiin waxaan ku qasbanna annagu waxaan u shaqaynaa waa dadweyne wixii dadweynuhu meeshii wax ka galaan soomaaliya hadda waxaa ka jira maamullo badan ummadduna maamulladaasay ka mid tahay waxaan ugu tagnaana danta dadkaga weeye annagu shabaab ayaga uma danayno ayaga uma maslaxad hayno ayaga annagu askar uma ihin uma shaqayno danu nagalama dhaxaydo dawladdana uma shaqayno dangooniyu nagalama dhaxaydo dadweynahaasaa nagala dhexeeya ummaddaasaa nagala dhexaysa dawladdana annagu uma shaqayno shaqaale uma niin shabaabna shaqaale uma niin annagu sideedaba hor dadku waxa uu yahay in la gartaa macno leh annagu sideedaba dadweynaan shaqaale una wixii dadweynaha dantiisu ku jirta inaan aadana waa ku qasban annaga hadda dad baa xiraa maal baa xayiraa dhibaataa jirtay dad baa dhibaata haysay annaga dhibaatadaasaa na dhibtay ayadaan aadnay anugu hadda lama yaabani dawladda iyo dadka siyaasiyiinta iyo dadka hadda arrimahaas ka hadlaya annagu haddaan eed galnay waxaan ogolnahay inta la wada hadlo oo miis la fadhiisto wixii eedaho annagu aan keensannay inaan inna lagu qaadaan ogolna haddaanan eed lahaynna aflagaado looma baahno taas horta intaa waxaan leeyahay dadka mas-uuliyiinta dadka nabadoonnada ah qofku hadduu asagu gara waayo waxa uu mudan yahay iyo asaga waxa uu leeyahay hadduu gara waayo inuu qof islaameed ku gardarootaa waa dhibaato waxaan leenahay ninkii xil saaran yahu adugu xilkaaga garo intaa ka badan anigu inaan iraan ma rabo ninkii xilkiisa gara waaye una dad islaameed adugu ha asaraarin anugu ragga kaleo carrada ka hadlayana intaasaan leeyahay maamulladana waxaan leeyahay haddaan annagu maamul ku xadgudubnay oon qalad ka galnay oon eed ka galnay waxaan ogolnahay inaan ka jidbaxno anna lagala hadlo miis la fadhiisto waxaan eed leenahay in bannaanka naloo dhigo haddaanan eed lahaynna yaan aflagaada naloola imaan yaan dhibaato laysku sabayn annagu inaan caytanno diyaar uma ihin inaan odayaal caynno ma rabno inaan maamul caynno ma rabno cidna inaan wax ka sheegno ma rabno annagu dadweynahaasaan dantiisa ka shaqaynaa hadday dawladdu leedahay dadweynuhu waa askaro waxaan askari qaban shacab ma noqon kara hadday leedahana ha caddaysato haddii kale annagu dadweynahaasaan u shaqaynaa dawladna qalad kama gelin dan dawladeed ma taaban nidaam dawladeed ma gelin kama annaan hadlin dadkaas xidhanoo masaakiintaan annagu u tagnay iyagaan ka hadlaynay ayagaan soo daynay maanta annagu waxaan islahayn hambalyaad mudan tihiin dadkaas dhibaatadii haysay haddaad naftiinna adigu inta u biimayseen u tagteen hambalyaad mudan tihiin aan islahayne ma malaynayn annagu in haddii alla kuu ron yahay eeday galeen la yidhaah bal dadka eedda naga tirsanaya inta noo yimaadaan waxaan ku eedownay iyo waxaan ka samaynaha noo akhriyeen waa ka dhegaysanayna hadday meelqabad yihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan nahay oday anugu magacayga waxaa la yidhaahdaa sugaal warsamo cali waxaan ka mid ahay odayaashii dadkii xirraa u ergooday waxaan doonnay dadkii xirraa shabaab lama shaqayno wax nooguma darsana saaxiib maahin wax aan nahay oo shabaab aan ahayn waxaan naga qabaan warmana siin kartaan lama arko saddexdii qodob aan u doonnay saddexdiiba waa ka helnay awalan inay maxaabiistaas xaqdarrada ku xidhan keenaan marka labaad inay dad iyo dunyo wixii ay burbursheen iyo wixii ay dhaceen inay keenaanoo laga helo ayadana waa soo dhoweeyeen marka saddexaad in la furo gaadiidkii xayiraa iyo dadkii la barakiciyoo deegaamadiisii ku noqonaya iyo ganacsatadii la beegsanahayey oo loo fasaxo ganacsigoodii lana nabadgeliyo intaas waa aqbaleen ma ahaan cadaada keliya waa raas casayr iyo raas kambooni meel saleebaan joogo wey intaas waa naga aqbaleen guul baan u aragnay annagu danteedu waxay ahayd inaan maxaabiistaas ka soo dayno toddobaatan qof baan ku sheeganaynay lixdan iyo toddoba gacanteedaa la soo geliyey ninna waxaa la yidhi raadkiisaa lagu maqan yahay laba ninna waa dhimataa la yidhi saasay toddobaatankii kala noqdeen muraadkaygu wuxuu ahaa inaan maxaabiistaas doonno afar qodob baana kala dooran saleemaan waa nin u tagoo saleemaana waa la waayay toddobaatankaas nin oo weyddiiye nimankaas waana dhibta waxaan nidhi marka inaad nimankii heshaan inaad weydaan in laydinku daro waxaa ka dhib badan saleemaan waa u imaan diiday nimankooda toddobaatan nin buu u imaan diido soo eg istaagi waaya annagu toddobaatan qofood baan keennay gaadiidkii saleebaan oo xayiraa oo u xayiraa maxaabiistu ka mid ahaa afar bilood xayiraana saakoo laga bilaab saakadaan bay dareerayeen kulligood bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam ilaahay baa mahad dhammaanteed iska leh isukaayo keenay annagoo muslina waxaan ka hadlahayaa haddii la yidhaahdo saxaafaddan waxaan ula jeednaa annagoo ah odayaasha dhaqanka caliyare axmed xayle weeye waxaan leeyahay waxaa maalmahan oo dhan socotay shabaab weeye iyo shabaab ay la shaqeeyaan iyo haddii la yidhahdo war baraha bulshada laysla dhaafayo aniguna waxaan ahay oda dhaqan raggii la socdana waa sidoo kale oda dhaqanna waxaa xalkiisu yahay meeshii dadka shacabka wax ka galan inuu galo sidaasaan annagu ku gallay shabaab ma ahin siyaasayna ma ahin askarina ma ahin wasiir iyo xildhibaanna ma ahin waxaan nahay odayaal dhaqan toddobaatan qofood baana la ka xirtay waxay naga galeen gacan shabaab toddobaatankii qofood baan doonnay lixdan iyo haddii layidhaha toddoba qofood baan keennay sidaasoo ay tahay baan ku shaqo tagnay nimanka haddii aan la yidhaahdo leh maalin la arka ka hadlahaya idaacadaha oo leh haddii aan la yidhaahdo nimankaasina waa shabaab annaguna odayaal dhaqan baan nahay waxaan leennahay dhaqanka wax kama yaqaaniin dhaqanna ma yaqaaniin haddaysan ahayn ha iska daayaan baan leennahay hadday yihiinna dhaqanka ma yaqaaniine ha barteen hadir sida loogu shaqeeyo waxaan leennahay waxaan maqallay nin oday aho cid la yidhaahdo adaa oday u ah ayaa ciddii looga soo yeeray qoys ka mid ah weyl baa dheri ka gashay baa layidhi weyl ayaa dheri madaxa kala gashay odayow kaala maaray baa layidhi xaaladdan wuxuu yidhi weysha bireeya marka hore weyshii markii la bireeyeybuu wuxuu yidhi haddana a la yidhi la bixin waa dherigana jabshuu yidhi labadii markuu isla qarribay oo wixii lasoo meeshaa lagu qalanayo uu booyin isla tuuray markuu booyinta isla tuuray waxa layihi maxaa rabtaa wuxuu yidhi haddaan dhinto ciddaasi siday u dhaqmaydaan la yaabanaha ciddaas siday u dhaqmayd wax uu caynshay lama arko hadda waxaan leennahay nimanka u hadlahaya haddii ale sida odayaashii wixii ay keeneen iyo waxay cidda u qabteen baa laga rabaa miisaan wada fadhinnaa wixii ay cidda u qabteen iyo waxay keeneen baa laga rabaa lo ay lafa soo dhiganin baa yidhaad ku mirata habeenkii wixii ay keeneen annagu toddobaatan qofood baan keennay gaadiidkii saleebaan oo xayirraa oo u xayirraa maxaabiistu ka mid ahaa afar bilood xayirraana saakoo laga bilaab saakadaan bay dareerayeen kulligood intaasaan soo qabannay annagu intii aan soo qabannay baa sidaasa odayaal dhaqan baan ahayn ilaahay baa nugu guuleeyey iskuday aan samaynay weeye odaguna waxaa loo baahan yahay inuu haddii aan la yidhaahdo cidda u shaqeeyo ee uusan u shaqayn facebook nimanka marka facebookga u shaqaynaya waxaa la yimaadeen baan leennahay la nici mahayo waa niman saleebaan ka dhashay haddaysan dhaqanka aqoon dhaqanka hadeer ha barteen haddaysan dhaqan ahaynna ha ka leexdeen dadka dhaqanka ay jaa'ifaynayaan waxaan leennahay weliba ninka suldaanka sheegtay oo la yidhahdo mawlid axmed nuur ha dabciyo warka uu wado ha dabciyo ha dabciyo ha dabciyo ninka yidhi layma matelo ninkii asaga aan la matelin ciduu matalaya lama arko oday waxaa la rabaa inuu maxwana matelo lala matelo hadduu yidhaahdo layma matelo asagaan wax matelin baa imaanaysa aniguna waxaan hadalkayga ku soo dhammaynayaa aniga haddii la wada hadlahayana toddobaatan qofood baan ceelka keensaday iyo gaadiidkii saleebaanoo la fasaxay haddaan la xisaabtamayna ay haddii aan la yidhahdo facebook tahayna qofkii ka hadlahaya ha ka hadlo هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو dabeelo baraf wata ayaa ku dhuftay dalka maraykanka kuwaas oo sababay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed cabdulaahi cali oo jooga dalka maraykanka barafkuna uu saameeyey ayaanu la xiriirnay waxaana wax ka weydiinay khasaaraha ka dhashay musiibada ku dulhabsatay maraykanka wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed daahirow barafku wuxuu bilowdaa maraykanka bisha tobnaad ayuu bilowdaa xilli waxay ka soo baxaan layidhahdaa fool oo qabow yaraa jira foolka marka caleemaha ayaa geedaha ka daata xilligaa wixii ka dambeeyo oo bisha tobnaada ayuu bilowdaa bilba bisha ka dambeysana waa sii zaa-ida isaga oo wato roobab iyo dhagaxaan iyo duufaano ayuu sii bilaabaa bishaan hadda aan ku jirno oo bisha labiyo tobnaad soomaalidu haddayna ay u naqaano gaaladuna disembar ay u taqaano ilaa iyo bisha shanaad mey ayuu da-aa marka ayaamuu da-aa dhibaatuu geystaa wuu istaagaa haddana ayaamo kaluu da-aa marka calool cumuum wuxuu bilowdaa qabowga maraykanka ama cadaabka sida anagu aan u naqaano laakiin dee soomaalida waxaa laga yaabaa qabowga markay maqasho inay qabow maaragtay caadi u malayso marka wuxuu bilowdaa walaal bilahaasuu bilowdaa ma garata waayahay cabdulaahi in waxaa igu maqaalaa adiga iyo dad badan oo soomaali ah inuu saameeyey barafka bal nooga sheekee sidii uu xaalka idinku ahaa haa walaal waa su-aal wanaagsan su-aasha ay weydiisay ee, gebi ahaan soomaali badan baa ku dhibaatooday oo dhibaatada barafka timid sababtoo wax caadi ah ama wax qofka bini aadanka eh, haddii looga sheekeeyo uu malaysan kara ma aha Eh, waxay subiyaan gaalada xilliyadan kala qabowga dartiis webiga aad aragtay ayay ku ciyaaraan dushiisa baraf buu isu bedelaya marka bahal iskii la yiraahdo ama xeego la yiraahdo intay qaataan oo la ayaa lagu ciyaaraa marka waa qabow horta heerkaas gaarsiisan oo webiga aad ku dul soconaysid haddaad kaba buura sidatid ama qalab aad wadatid caadi baad u gudbaysaa webiga aad aragto jub oo kale ama shabeell oo kale oo doomaha lagu kala maro dhagax buu intuu isu bedelo qabowguna qabow caadiya ma aha marka waa talaagada ama firinjeerka qaybtiisa sare ee waxaa qaboojiya toban jibaarkeed oo bannaanka yaalla weye marka waad garan kartaa qofku wuxuu ku dhimanayaa shan daqiiqo annagu waxaanu ku jirnay annagoo safar ku jirno oo anigi nin kaleeto ah ayaa gaarigii naga galay dhiiri ama dhiiqaa gashay soomaalida oran jirta laakiin baraf baanu galnay laba habeen ayaan meeshaa joognay oo aanu ku jirnay niman badan oo soomaali oo safara soomaalidu taraag bay inta badan wadaa oo ka shaqeysaa taraagli ah oo iskaga kala goosho gobollada maraykanka gudihiisa ayaa xanibnay qof soomaaliya alxamdulilah ku dhintay ilaa hadda lama sheegin laakiin annagu dhibtaasaa nagu dhacday marka waxyaalaha mucjisada oon la yaabno oo ka mid a waxay ahayd in waddadii la xiray highwaygii isku xireeyey gobolladii aan u soconay la joojiyey helikobtaraha marka dadka raashin u daadinaya cunno u daadinaya baabuurta qaarkood dabkaa ka dambeey bahal kuleelyo la yiraahdo ama hiid la yiraahday leeyihiin oo la shido marka gaariga markuu gaaskaa kaa dhammaanaya waxay marka subinayeen qolyahan emergencyga ama fi xaalada tawaari la dhaho oo deg dega burunta koorso ayaa waxay u daadinayeen ayagoo helabtaro ku wareegaya ama baabuur khaas oo loogu talagalay dhibaatadaas aan ugu dhacday laba habeen iyo laba maalin baan gaari ku jirnay aniga nin saaxiibkaya inta badan alxamdulilah alla waana badbaadshataa shaksiyan annaga nagu dhacday ummadaha kale oo ku dhintay oo baabuurta ilaa hadda laga soo gurayana oo qabowgaasaa dilay shan daqiiqa qofka ma joogi kara ma garata ilaa iyo hadda dhimashada waxaa la sheegayaa sagaal iyo toban waana suurtagal inay intaa ka badnaato maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha ka dhashay barafka maxamed oo khasaaraha ka dhashay ilaa hadda inta la hubo dhimashadu waa sagaal iyo toban qof oo dhimasho ayaa ku dhimatay walow dad badan hadda la baarayo oo baabuur badan ay duugmeen sababta oo barafkani tobannaankii sano ugu dambeeyey ama qabowahani ka dhacay maraykanka ka dhacay waa kii ugu badnaa bay dhahaan abid bay dhahaan in muddo aan ugu socday marka waa la kala gaari waayey inta ku dhimatay shilalka unbay hadda tiriyeen laakiin inta guryaha ku dhimatay ama korala-aanta koronto la-aanta ku dhimatay lama sheegin ba dhibaato baaxad aada u weyn ayuu gaarsiistay korontadii ayaa tagtay dadka waddada kaliya ku jira mee dadka guryaha jooga ayaa dhibaato ku gaartay marka naf badan buu gooyey maalka iyo hantida uu khasaariyeyna waxaa weeye waa dad hadda la cadaabayo dadkani cadaab baa ku socdo meeshaan ay degeenna waad garanaysaa khaasatan maraykanka marka hore meel bini aadan inuu ku noolaado loogu talagalay ma aha waxaan is dhahaa dalkeenni soomaaliya hadda qofka soomaaliya markii wax loo sheego la yidhaha war meeshaan ha imaanin walow anigaba aan ka mid ahaa xataa inaan janno galaya aan aaminsanaa ma aaminayo laakiin waddan waxaynu joognaa aada iyo aada u fiican oo aada geeds ka hood seexan kartid oo habeenkii haddaad kullaatidna maaragtay qorax ku qabata aada meel tegi kartid marka waxaan is idhaahdaa warbal dadkeenni yaa u digo oo meeshaan uga digo wax maqli mayno oo kulley waa ogna waddanka waa waa ka soo cararayna marka yow haddaan dib ugu noqdo khasaaraha ay hadda xisaabiyeen maraykanka waxay dhaheen waa four billion ayuu geerris four billion waa lacag aad u tira bal million maaha waa billions of dollars dabkii baa tegey korontadii baa tegtay dadkii shaqada aadi lahaa ama shaqaalihii baa shaqalaan ku dhacday marka si ayaga waxay u xisaabtamaan oo dee nimankan adduunyada aada u jecelyihin ay u xisaabtamaan qorax ma jirto khasaare aada u ballaaran oo aan la koobi karin oo naf iyo hantila ayuu baalkaasi geystay waata cabdulaahi in qabowga afartan iyo sideed darajo ayuu gaaray sida warbaahinta qaar ay tabinayso waxaana meelo badan la hakiyey duulimaadyada korontadana meelo badan waa ay ka maqan tahay nolosha sidaasi ah ka waran dadka maraykanka ah ma xamili karaan oo ma ku noolaan karaan
walaal waa runta saadaasha hawada nimanka hawada saadaaliyo aada ayay uga dayranayaan qabow wuxuu tegayaa bay leeyihiin minus forty eight ayuu meelaha qaarkood tegey marka maadaama uu qabow aada u xoog badan jira barafka markuu da-ay ka bacday ayaa hawadu waxay isu bedeshay sidii aan hore kugu soo sheegaba talaagada barafka qeybta sare ee dhaliso toban jibaarkeed oo kale isu bedesho aniga hadday ku lahaa ayaa waxaa jira waxaa fariistay tuubooyinka biyaha qaadi jiray ayaa fariistay waxaa kale oo dhibaato soo gaartay meelihii cunada lagu karin jiray ama maqaaxiyihii wax kasta oo meeshaa joogay biyaha ha ahaado kuwa gaaska ha ahaado waxa aan marka barafuunadoo kaleeta iyo ma garanaysaa ayagu barafka ma karaa la dhihi jiray dee wax kasta oo bini aadan suubiyo qadarta allah ka xoog badan ayaa waxay noqdeen shut down oo way fariisteen completely ay u fariisteen waxaa intaa kasii daran diyaaradihii duulimaadka cirka ayaa la joojiyey tareemada ayaa la joojiyey baabuur ayada warkeeda iska daa wax isku xidho maraykanka oo dhan shutdown buu noqday Eh, gebi ahaan waa la joojiyey Eh, dhibaatada intaa leeg ayaa qabowgaasu geystay soomaalidu annagu haddaynu nahay inta badan dee ma diyaarsanin oo waa iska taqaanaa eh, waddankan aada looma yaqaan marka waa ku dhibaatoodeen odayaal duqaqa iyo habrad duqaqa oo la keenay in badan dee communitiga soomaalidu wuu iska warqabaa markuu dibadda joogo dalka gudihiisu isugu daran yahay mooye markuu dibadda joogo waa walaalo soomaalidu waa la iska warqabaa dadkii waa laga warqabaa waa la israaraadiyey qofba qof buu wacay calaa kulli xaal gobol gobol ayay soomaalidu u degan tahay waana community iska fiican oo aada u wanaagsan marka dadkii odayaasha ahaa iyo dadkii waaweynaa unbaa la goobay Eh, waa qabow aada u daran soomaalida anigu waxaan kula talin lahaa dhul fiican oo ilaahayna siiyey oo barwaaqo ah oo wanaagsan oo cimiladiisa meel ay ka jirta aysan jirin oo aadan jaakad u baahneen oo dab aada shidato aada u baahneen ayaynu joognaa aynu ka faa'iidaysano dhulkan wax yaalla ma laha dadkii yimidna waxay kala tegeen gabow iyo geeri iyo cayr iyo xanuunay kala tegeen ninkii asoo dhalinyaro ah yimid marka waa idin salaamayaa idaacadda alfurqaan wajisamakum allahu alkhayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad ayaad umahadsantahay kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cali oo jooga dalka maraykanka uu waramayay idaacadda alfurqaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو guud ahaan caaw intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaan illaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي